Barnaamijka qof kasta ha cuno waa la kordhiyey ilaa dhammaadka Diseembar. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin Wisniekii O'Brien Center oo ah 32 Millet Bay Avenue. Waxaa jiri doona cuntooyin Khamiisyada Diseembar sedexda iyo Diseembar tobanka ka bilow 15:30 ilaa 6:00pm ama 6:00 fiidnimo (12:00 Waxaa kaloo jiri doona cuntooyin maalmaha Arbacada, 16:16 iyo 23:20 iyo 30:30 ka bilow 4:00 galabnimo ilaa 5:15 galabnimo. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin Wisniekii College of Vermont xagga dambe ee dhismaha Kaabiga Wax Lagu raro oo ah hal Abenaki Way maalmaha Jimcayaasha ka bilow 11:00 subaxnimo ilaa 1:00 duhurnimo ilaa Diseembar 18-keeda. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin Burlington oo ah Interval Road maalmaha Isniinta ka bilow 4:00 galabnimo ilaa 6:00 galabnimo ilaa Diseembar 28-keeda. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin Burlington xagga Echo Leahy Center oo ah Lake Champlain ugu taal 1 College Street maalmaha Talaadooyinka ka bilow 10:00 subaxnimo ilaa 1:00 duhurnimo ilaa Diseembar 29-keeda. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin xagga Pine Forest goobta carruurta oo ah 208 Flynn Avenue Number 2 maalmaha Arbacooyinka ka bilow 5:00 galabnimo ama 11:00 galabnimo ilaa 12:00 galabnimo ilaa Diseembar 16-keeda. Waxaad ka heli kartaa cuntooyin Richmond xagga Our Lady of the Holy Rosary Church oo ah cinwaanka 64 West Main Street maalmaha Khamiisyada ka bilow 2:15 ama 8:15 duhurnimo ilaa 5:15 ama 11:00 ilaa Diseembar 17-ka. Waxaa kaloo jiri doona cuntooyin isla meeshaas Talaadada 12-ka ka bilow 8:00 ama 2:15 duhurnimo ilaa 5:00 ama 11:00 galabnimo.